hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sudmo oo ka jawaabaysa baahiyaha bulsho ee guud ahaan deegaanada galmudug ayaa magaalada dhuusamareeb iyo deegaanada gobolka galgadood u dirtay gargaar bini-aadannimo kaasi oo ka kooban shan iyo labaatan gaari oo xamuul ah oo maalmaha soo aadan lagu wado in ay soo gaaraan magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug munaasabada lagu wareejinaya gargaarkan oo loogu talagalay in ka badan saddex iyo toban kun oo qoys oo ku nool deegaanada galmudug ayaa lagu wareejiyey mas-uuliyiin uu ku jiro wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka ee dowlad goboleedka galmudug gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma maxamuud macalin cabdulle ayaana ka warbixinaya gargaarkan oo sida uu sheegay ka yimid dowladaha shiinaha iyo turkiga looguna talagalay in loogu gargaaro dadka soomaaliyeed
gobolada galmudug khaasatan galguduud in runtii dhibaato weyn ay ka taagan tahay oo roobkii horena uu ku yaray runtii abaarna xunna ee hadda ka jirto marka waxaan rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo inaan annaga ka hay-ad ahaan annagoo runtii ka jawaabayno gurmadkii aadna weydiiseen iyo gacantii inaan runtii gaarsiino raashinkaas kala duwan oo runtii shan iyo labaatankaas baawar ay qaadayso waxaan idinka rabnaa idinkane inaad dadkii loogu talagalay aad siisaan annagu kayd ahaan haddii ilaahay yidhaahdo waan idinla socon doonnaa laakiin dadka la siinayo iyo cidda la siinayaba idinkaa iska leh ka dowlad galmudug ahaan haddii ilahan idinkaga dambaynaa laakiin waxaan idinka codsanaynaa in dadka nugul oo tabarta yar raashinkan la siiyo haddii ilaha yidhah aad iyo aad aa umahadsan dhanka kale qaar ka mida mas-uuliyiintii goobjoogga ahaa munaasabadda lagu wareejinaya gargaarkan oo uu jiro wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka ee dowlad goboleedka galmudug wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug ayaa ka mahad celiyey gargaarkan hay-adda sudmo ay ugu tala gashay dadka ku nool deegaanada gobolka galgaduud ee ay saamaysay abaarta
waxaanu rajeyhaynaa dadkii loogu talagalay baahiyaha gaarka qaba in ay gacantooda gaaraan ka mas-uuliyad ahaan markii aynu tagna xagga kafaaladaasi oo keedkaasna waan kaa qaadnay aad iyo aadaa umahadsantahay maanta waxaan joognaa baqaarka kaydka raashinka hay-adda sodma halkaas oo runtii aan kula wareegnay shan iyo labaatan gaari oo raashin ah oo loogu talagalay waa uga mahad celinaynaa intaas iyo ka badanna waxaan rajaynaynaa si dadkaas laga horeeyey cadowga loogu soo helo dowladnimada in hay-ad kasta oo dowladeed oo soomaaliya ka mid ah ama galmudug ka midahu adeegyada looga baahan yahay in la gaarsiiyo si dadkaas qalbiyadooda cadowga argagixisada ah looga soo jaro oo ay dareemaan in dowlad iyo dad u daqmanah inay jiraan waa kaaga mahad celinaynaa insha allah adinkana waxaan idinka rajaynaynaa inaad si dhow noola shaqaysaan
deegaanada galmudug gaar ahaan deegaanada gobolka galgaduud ayaa qayb ka ah goobaha ay abaaruhu sida ba-an u saameeyeen halkaas oo kumanaan shacab ah oo u nugul abaaraha ay wajahayaan xaalado nololeed oo adag waxaana gargaarkan uu qayb ka yahay waxyaabaha looga jawaabayo dhibaatada dadkaasi haysata